إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa wiil dhalinyaro ah oo ku sugnaa magaalada muqdisho u dilay hal dollar oo baad ah waxaa habeennimadii xalay geeriyooday guddoomiyaha maamulka somalilan ugu magacaaban gobolka togdheer jenaraal ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhacay magaalada muqdisho waxaa sii kordhay khasaaraha ciidamada maamulka koonfur galbeed ka soo gaaray weerar doraad ku qabsaday duleedka degmada xudur waxaa degmada qansax dheere ee gobolka baay qarax lagula eegtay ciidamada xabashida itoobiya diyaarad siday dhaawaceeda ciidamadii ku waxyeeloobay kamiinkii ka dhacay duleedka degmada xudur ayaa shalay ka degtay magaalada muqdisho siyaasi soomaaliyeed ayaa ka hadlay fawdadii doraad madaxweynaha dowladda federaalk loogu geystay kulankii baarlamaanka iyo dibadbaxyadii lidka isku ahaa ee shalay ka dhacay muqdisho dowladda federaalk ayaa lagu eedeeyey inay dad barakacayaal ah u adeegsatay dibadbaxyo shalay ka dhacay afaafka hore ee madaxtooyada nadwo looga hadlayay istiqaamada ayaa ka dhacday masjid ku yaala deegaanka kuwiyaabarow ee shabeellaha hoose waxay magaalada jigjiga qarka u saaran tahay in deegaan ahaan ay la wareegaan amxaarada kuwaasuu ku dhow inay ka bataan dadka soomaalida u diyaargarooba warkaasoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته
warkii oo fidsan askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa wiil dhalinyaro ah oo ku sugnaa magaalada muqdisho u dilay hal dollar oo baad ah weriye zakariya cumar ayaa warkan inoo faahfaahinaya dhacdadan oo ahayd mid naxdin leh ayaa ka dhacday agagaarka tarabuunka degmada hodan waxaana ay timid ka gadaal markii askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk uu dilay wiil dhalinyaro ah wiilkan ayaa ku shaqaysan jiray xirfadda lagu dhaqo mootobajaajka waxaana u furneed labaajo askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk oo baad joogto ah ka qaadan jiray ganacsatada ka agdhow halkaasi ayaa soo gaaray wiilkan wuxuuna ku xujeeyey inuu siiyo hal dollar baad ah oo ka baaqatay maalin ka hor dad goobjoogayaal ah oo ku sugnaa barta uu dilkani ka dhacay ayaa sheegaya in askariga uu xabad sujuudda kaga dhuftay kadib markii uu wiilka lacagtii ka qaatay magaceyga waxaa la yidhahdaa cabdiqaadir axmed xuseen nimanka meeshaan ka shaqaysta matoorada ku shaqaystaanahay ninkan nin baatan naga qaadaya waa yoomiya hal dollar eh calaa taxaal ninkan wuxuu u dhahay shalima ee daraad aan hal dollar kugu lahaa sidii la ajigeeda ku dilay macnaha deer wiilka wuxuu ahaa nin matoorkiisa ku shaqaysanayo nin shaqaysanayo xooggiisa ku shaqaysta oo ahaa hal dollar oo macnaha shalimee daraad ahayd oo ninkan ku dilay macnaha oo macnaha shalimee daraad ma aadan isiinine isiyow dhaha macnaha hal dollar halkii dollar oo macnaha shalimee daraad ahaa isiyow dhaha sidii oo macnaha ku dilay warniyow shalimee daraad macnaha weena dhaaftay shalina waa aad iga qaadatay maantana waa aad iga qaadatay niyow idaa waaye xabadow kor ugu tuura xabadii kalena madaxa ugu dhuftay isbitaalka loo qaaday waana oo geeriyoodaa maqlay ciidamada waa ay imaadeen waa ay feerfeeriyeen waana naga tageen ciidamo boolisaa noo imaaday waana feerfeeriyeen waana naga tageen wiilkaa meesha ka shaqaysanaya wiil masaakiino meesha ka shaqaysanaya ayuu ahay deedna ninkan wuu u imaaday markuu u imaaday wuxuu hal doorar baada iyo tuur maha ayuu yidhi mana aana shaqaysanaa waan shaqaynayaa war ma shaqaynaysid iyo tuur halka doorar walaal maha ayuu yidhi kuku siinaya ka wareeji yidhi matoorka meesha ma ka wareejinayo laamiga iga xigta soomaali baan ahaa aniga ma ka wareejismaya ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk ayaa gaaray halka uu ka dhacay falka naxdinta leh waxaana ay dadweynuhu sheegayaan in askarigii dilay wiilka uu goobta ka baxsaday una cararay xarumaha ciidamada dowladda federaalk ee magaalada muqdisho sanadihii lasoo dhaafay oo idil waxaa magaalada muqdisho ka dhacayay dilal bareer ah haba ugu sii darnaatee sanadaha labada kun sideed iyo tobanka labada kun sagaal iyo tobanka iyo labada kun iyo labaatanka oo hadda aynu ku jirno ciidamada dowladda federaalk oo ay soo tababareen ciidamada shisheeye ayaa sii kordhiyay dilalka bareerka ah oo ay shacabka u geysanayaan dhowaan ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan dowladda farmaajo ay wiilal dhalinyaro dhaqaatiir ah kala soo baxeen xarumo caafimaad oo ku yaala deegaanka gololey ee shabeellaha dhexe kadibna intay meel fagaaro ah geeyeen ay xasuuq ba-an u geysteen jenaraal sare oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhacay magaalada muqdisho wararka aynu ka helayno magaalada muqdisho ayaa ku waramaya in qaraxaas lala bartilmaameedsaday jenaraal sare oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka sidoo kale shan askari oo ka mid ah ciidamadii la socotay jenaraalkan ayaa iyaguna dhaawacmay inuuma suuragelin magaca jenaraalkan iyo sidoo kale goobta uu qaraxa ka dhacay ee lagu weeraray balse wixii kusoo kordha wararkayaga dambe ayaad insha allah ku dhagaysan doontaan waxaa sii kordhay khasaaraha ciidamada maamulka koonfur galbeed ka soo gaaray weerar doraad ku qabsaday duleedka degmada xudur marba marka ka dambeysa waxaa lasoo sheegayaa in midad hor leh laga helay goobtii uu ka dhacay kamiinkii cuslaa oo ay ciidamada xarkada mujaahidiinta al-shabaab kula beegsadeen askarta maamulka koonfur galbeed ee la shaqeeya xabashida dagaalkanna uu ahaa mid si aadaha loo qorsheeyey ayaa waxaa khasaare xoog leh lagu gaarsiiyey ciidamada koonfur galbeed iyadoona la xaqiijiyey in dhimashada ciidamadan ay gaartay ilaa sagaal iyo toban askari halka dhaawacuna uu sii cagcageynayo ilaa soddon iyo shan askari waxaana sare u kaca khasaarahan kasoo gaaray ciidamada maamulka koonfur galbeed uu yimid kadib markii la helay meydad hor leh kuwaasoo laga helay meelaan sidaas uga sii fogeen halka uu dagaalka ka dhacay sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab halkaas waxay kusoo furteen agab milatari oo kala duwanna oo ay ka carareen ciidamada maamulka koonfur galbeed halka gawaarida laga burburiyey ciidamadana ay yihiin saddex gaari diyaarad siday dhaawacyada ciidamadii ku waxyeeloobay kamiinkii ka dhacay duleedka degmada xudur ayaa shalay ka degtay magaalada muqdisho maalintii shalay magaalada muqdisho waxaa ka degtay diyaarad siday dhaawacyo ku dhowaad lix iyo toban askari kuwaasoo ka mid ahaa kuwii kusoo dhaawacmay dagaaladii adkaa ee duleedka degmada xudur ku dhex maray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo sidoo kale askarta maamulka koonfur galbeed ee la shaqeeya xabashida saraakiil ka tirsan dowladda federaalk ayaa laga soo xigtay in ciidamadan oo dhaawacyadoodu garaab ahaayeen la geeyey cisbitaal ay ka taliso dowladda federaalk kaasuu ku yaala magaalada muqdisho dhaawacyada ciidamadan ayaa sida la sheegay waxaa wax looga qaban waayey cisbitaallo ku yaala degmada xudur taas ayaana qasabtay in maamulka koonfur galbeed ay qayladhaan u dirsadaan dowladda federaalk si kasta oo ay ahaataba khasaarahan culus ee kasoo gaaray ciidamada maamulka koonfur galbeed ayaa yimid kadib markii maalintii daraad uu duleedka degmada xudur ka dhacay dagaalo laisku soo rogaal celiyey oo ay markii hore qaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale wararka aynu ka heleyno gobolka baay ayaa sheegaya in ciidamada xabashida itoobiya qarax lagula beegsaday degmada qasax dheere ee gobolka baay qaraxan oo ahaa mid culus ayaa wuxuu haleelay ciidamo xabasho itoobiyaan ah walow aan la helin faahfaahin ku aadan khasaaraha gaaray ciidamadan ciidamada itoobiya oo maalmihii lasoo dhaafay ku socdaalayay inta u dhexaysa bardaale iyo qasax dheere ayaa waxaa lala egtay ku dhowaad toban qarax kuwaasoo lagu gaarsiiyey khasaare aad u baaxad weyn waxaa habeennimadii xalay geeriyooday guddoomiyaha maamulka somalilan ugu magacaaban gobolka togdheer xamse maxamed cabdi waa guddoomiyaha gobolka togdheer ugu magacaabnaa maamulka somalilan habeennimadii xalay ayaa lasoo wariyey inuu ku geeriyooday cisbitaal kaasoo uu maalmihii lasoo dhaafay ku xanuunsanayay geerida ku timid ayaa waxaa xaqiijiyey guddoomiye ku-xigeenkiisa kaasoo isna lagu magacaabo maxamed cabdulaahi ibraahim guddoomiye ku-xigeenkan ayaa wuxuu sheegay in maalmihii u dambeysay oo uu ahaa mid xanuunsan xamsa kaasoo ugu dambeyn maamulka somalilan uu shaaca ka qaaday in habeennimadii xalay uu geeriyooday waxaa ninkan la sheegay in hore ugu soo naqday sidoo kale guddoomiyihii gobolka gabiley ee gobolada waqooyi galbeed soomaaliya muddooyinkii lasoo dhaafay maamulka somalilan tiro mas-uuliyiin ah ayaa ka geeriyooday kuwaasoo ay ka mid yihiin taliyaal sarsare oo ka tirsan ciidamada booliiska siyaasi soomaaliyeed ayaa ka hadlay fowdadii daraad madaxweynaha dowladda federaalk loogu geystay kulankii baarlamaanka iyo dibadbaxyadii lidka isku ahaa ee shalay ka dhacay magaalada muqdisho weriye cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa ka waramaya siyaasiga cabdulqaadir cali yarow oo ka mid ah soomaalida qurba joogta ayaa isagoo u warramaya idaacadda islaamiga alfurqaan waxa uu sheegay in buuqii baarlamaanku ay kula kaceen farmaajo iyo bahdilaadii ay ku sameeyeen ay ku saxnaayeen xildhibaanada ayaa ku fooriyey farmaajo iyagoo firimbi yeerinaya islamarkaasina u sheegaya in warkiisa aysan rabeen uuna ku fashilmay hogaaminta siyaasadda cabdulqaadir cali yarow waxay ula muuqataa in farmaajo uu astaahilay tillaabada xildhibaanadu ay qaadeen bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantahay su-aashaasina waxa weya waa munaasib maantao kale horta waxa weyan shalayto wixii dhacay arrin la filayay ayay ahayd waxa weeyaan nimanka anigu aanu bixiyey maaragtay jawaasiista amaba diidayaasha masaalixda soomaaliyeed waxay shalay la kulmeen horta fadeexadii ugu weyneed ee maaragtay intii ay joogeen marka arrintaas waxay ahayd arrin munaasib ku ah in maarata sidaasoo kale loola hadlo oo sidaasoo kale loo canaanto oo loogu fooriyo yacni dadkii shalay qayladaas iyo buuqaas ku sameeyena waan u tahniideynayaa aad iyo aad farmaajo oo sida muuqata ka hoyo waayey kana harsa waayey sidii xildhibaanadu ay ula dhaqmeen ayaa waxa uu abaabulay dibadbaxasiga lagu taageerayey kaas oo hoggaankiisa uu hayey guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish cabdulqaadir cali yarow waxa uu sheegayaa in farmaajo uu kiristay dadka daroogastayaasha ah amaba maandooriyaha isticmaale ee ku sugan magaalada muqdisho waxa weeyaan waxa la yidhi neef la gowracay geeda kama waabto marka nimanku waxay sameeyeen ciyaalkii koollada dhuuqayey ee ay ku maaragtay ku bahdileen waddanka dhexdiisa ayay soo siiyeen dhowr dollar oo ay koolladii ku iibsadaan markaasay yidhahdeen kaale noo soo bannaanbaxa maahane bannaanbax ma ahayn wax cumar finish iyo maaragtay cali maxamed geedi ay hogaaminayaan oo aan wax macnaa lahayn buu ahaa farmaajo rajo weyn kama qaba in haddii doorasho kale dhacdo uu kursiga dib ugu soo noqdo laakiinse wuxuu iminka geed dheer iyo mid gaabanba u fuulayaa sidii uu wakhtiga u dheeraysan lahaa sidaasi oo ay tahay shisheeyaha asiga meesha keenay waxay u muuqdaan in ay ka soo horjeedaan james suwan oo ah ergeyga waxa qaramada midoobay loogu yeero u qaabilsan soomaaliya ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku taageeray orrintii baarlamaanku ay ku orriyeen farmaajo hadda waxaa yeelaya james suwan isaga naftiisu qidabo iyo wuxuu leeyahay ujeedooyin bay leeyihiin marka niman aan fahamsanayn sidoodaba si adduunkana loola macaamilo ummaddiisana waxa ay rabto loogu hogaamiyo ayaa meesha ay keeneen marka hore oo iyaga qudhooda keenay qolyaha laleeyahay beesha caalamka iyo iyo iyo jamciyadda qurumaha ka dhexaysa iyo waxyaalahaasi iyo barnaamijka argagixiso la dagaalanka loo yaqaano iyagaa keenay laakiin way ku khasaareen marka hadda waxay u muuqataa inay rabaan inay meesha ka qaadaan marka inuu maaragtay shalay buuqii ahaa taageero way iska muuqata beryahan oo dhan magaalada muqdisho waxaa ka aloosan buuq iyo sawaxan siyaasadeed waxaana gudaha iyo dibaddaba ka dhacaya kulamo farmaajo ka dhan ah dowladda federaalk ayaa lagu eedeeyey inay dad barakacyaal ah u adeegsatay dibadbaxyaal shalay ka dhacaya faafka hore ee madaxtooyada magaalada muqdisho weriye abuubakar ayaa inoo dhammaystiraya qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa sheegaya in dibadbaxyadii shalay ka dhacay nawaaxiga madaxtooyada ay ahaayeen kuwa uu soo abaabulay madaxweynaha dowladda federaalka islamarkaana lagu doonayo in lagu marin habaabiyo bulshada banaanbaxayaashan ayaa shaaca ka qaaday in sidoo kale dadkii dibadbaxa ka dhigay halkaas ay ahaayeen dad ay soo kireysteen dowladda federaalka islamarkaana laga dhaadhiciyey inay taageeraan farmaajo waxaan u soo banaanbaxnay in aan beenino waxyaabaha ka dhacaya gobolkan ee looga been abuuranayo shacabka gobolka banaadir ee la leeyahay waxaan isu soo baxnay taageerada madaxweynaha waxaa isu soo baxay maha shacabka gobolka banaadir waxaa isu soo baxay ee daljirka maanta isugu imaanaya waxa weeyaan waa dad lacag la soo siiyey lagu afduubaayo magacii iyo sharafkii iyo karaamadii gobolka banaadir xuquuqdayna cidna kaligeed cidna kuma hadli karto shacabka waxyaabaha arkaysiin ee ka dhacayo daljirka dahsoon ma ahan shacabka gobolka banaadir waa dad lasoo agaasimay oo lacag la soo siiyey oo been adduunyada inay u sheegaan rabaan midda kale barnaamijyada dawladda wadaan waa dad barakacayaal masaakiin ay kaamanka ka soo aruuriyeen dadka si qasab ah nagula taageera ay dhahaan ee wax wanaagsan maahan waxaan leeyahay dawladda ee intay dib isugu noqdaan waxyaabaha foshxuna ku kacaan ha joojiyaano maalintii shalay magaalada muqdisho waxaa ka dhacay laba banaanbax kuwaas oo kale ahaa mid lagu taageerayey maxamed cabdulaahi farmaajo iyo mid looga soo horjeeday isaga qudhiisa isku soo wada duuba banaanbaxayaashii ka soo horjeeday dowladda federaalka ayaa waxaa dhanka kala rasaaseeyey ciidamada dowladda federaalka nadwaa looga hadlayay istiqaamada ayaa ka dhacday masjid ku yaala deegaanka kuunya barow ee shabeellaha hoose weriye maxamed ciise ayaa warkan inoo soo jeedinaya nadwadan oo ka dhacday masjidka jaamaca ee kunyabarow ee shabeellaha hoose ayaa waxaa loogu hadlayey istiqaamada ama toosnaanta waxayna socotay laba habeen waxaa soo xaadiray dad badan oo dhegaysanayey muxaadarada ay culimmadu jeediyeen kuwaas oo u dhegtaagayey khayrka ay culimmadu ka hadlayeen culimmada nadwada qabatay waxaa ka mid ahaa sheekh cali katiin wuxuuna ka hadlay istiqaamada wuxuu sheegay in lagu toosnaado diinta lana raacin hawada isagoo aayado iyo xadiis soo qaatay marka toosno oo amaraa soo aragta wastaqim kamaa umirta maxaa la diiday halkan haddana walaa tattabic ahwaa'ahum hawadooda iyo waxa iyagu ay rabaan dasaatiirta ay degsadeen iyo xeer dhaqanka ay degsadeen iyo dhaqan xumada ay degsadeen ha raacin diintan ku toosnaba adiga raac ciddii rabta ha kula calaytanto ciddii raba ha kugu disho ciddii raba ha kugu dhibaatayso maal kuwaa naf kuwaa ehel kuwaa wadanaad jeceshahay ku waa waa waxa laysku imtixaanaya in lagu waayo inaad iimaan leedahay see lagu ogaanaya iimaankaagu sax yahay see lagu ogaanaya inay runkaata see ku ogaanaya innaga basarkaa ka hadlayna ilahay wuu ogyahay isagu laakiin annaga see ku ogaanayna markii lagu imtixaan la ogaanaya xagga axaadiista nabiga sal allahu alayh wasalam waxaan soo qaadayna xadiidka ee kugu qoran boorka fii saxiixi muslim ayuu ku yaalaa can sufyaan bni cabdillaah ayaa xadiidka laga warinaya رضي الله تعالى عنه قال سفيان بن عبد الله وحي قلت يا رسول الله حبيب رسولك إلى يوم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا غيره قال مكاسان أبو وحي قل آمنت بالله ثم استقم قل وحاك لما دون إنسان كلمة كفطنتا آمنت بالله ألا رميان له ثم استقم كنت أصنع وكرم شيء نبه كأهات waxaa jira mawduucyo kale oo laga soo jeediyey inta ay socotay nadwada taasoo ay dad badan ka faa'iidaysteen halka warkan dhegaystayaal uu saaka idinkaga imaanayo waa raadiyaha alfurqaan waxay magaalada jigjiga qarka u saaran tahay inay deegaan ahaan la wareegaan ama xaarada kuwaasu ku dhow inay ka bataan dadka soomaalida wariye maxamed cali ayaa inoo faahfaahinaya itoobiya waa gumaysto guun ah oo ay cadaawad taariikhi ah kala dhexayso ummadda muslimka ah guud ahaan gaar ahaan soomaalida itoobiya marka la yidhaahdo wuxuu magacaasi ku dhacayaa dhanka awoodda iyo xukunka marka la eego labada qowmiyadood oo kale ah tigreega iyo xabashida warbixintan waxaa si qaas ah ugu eegi doonnaa qowmiyadda amxaarada iyadoo aan soo xigan doonno saxafi xogogaal u ah gumaysigooda kuna dhex noolaa muddo badan kaasoo lagu magacaabo jaamac gallad jaamac ayaa intaa ku daray in qowmiyadda amxaaradu saameyn iyo deegaan ballaaranba ku yeelatay dhulka soomaalida isagoo tusaalooyin muruga leh u soo qaatay teeda kale qowmiyadda axmaaradu waa qowmiyadda keliya ee etoobiya meel kastaba deegaan kastaba wax unka joogaan deegaanka ay ugu badan tahayna waxaan aaminsanahay inuu yahay deegaankeena iyo deegaanka oromada sidaa daraaddeed mustaqbalka dow qorshahooda siyaasadeed waxaa weeye inay ka soo baxaan magaalooyinka deegaanka soomaalida qaybo ka mida kow jigjiga inay ka soo baxaan oo ku yeeshaan xildhibaano waxaan moodsannahay magaalada jigjiga ugu yaraan laba xaafadood inay degan yihiin oo hadda hadday xasala u dhacdo ay qof soomaaliya uusan mari karin waa hawada lagu duban xaafadda lixaad iyo xaafadda shanaad waxqabale waxaas yidhaahdaani goday sidoo kale way degan yihiin way tuuran yihiin ganacsi bay ku leeyihiin magaalo walba oo aad tagto qabdaar bay ku leeyihiin maxaan ku lahaa waxay ku leeyihiin fiiq bay ku leeyihiin waxay ku leeyihiin hargelay ku leeyihiin waxay ku leeyihiin wajaalay ku leeyihiin waxay ku leeyihiin gobollada oo dhan bay ku leeyihiin magaalo aysan ganacsi ku lahayn ma jirto waxay iskala aaminsan yihiin inay xaq u leeyihiin siyaasiyan in ay iska soo sharaxaan dhanka dhaqaalaha marka la eego waxay amxaaradu dhulka soomaalida ku yeelatay saameyn adag waxaa kale oo jira marka laga yimaado wax ka ahaanshaha deegaanka soomaalida arrimaha ganacsiga inagoo guryahaynu seexanaa oon kasoo toosnaa saameynta aan ku leenahay magaalada jigjiga waa intaasa laakiin dhammaan dhaqaalaheeda iyo shaqadeeda muhiimka ah oo dhan maanta magaalada jigjiga hadday ugu talagalaan qowmiyadda axmaarada wayna xiri karaan wayna furi karaan adigu wax saameyn kuma yeelin karti tusaale ahaan bangiyada etoobiya ee meesha jooga noocuu dooniba ha noqdo bangiga oromada ma sheegin oo ay xoogaa oromo ka shaqayso bunuugta kala duwan ee ku taalla magaalada jigjiga iyo guud ahaanba deegaanka soomaalida nin aan xabash ahayn waa ka mamnuuc totaliba xataa shucuubta kale etoobiyaanka ugu yiriya awal hore tigreega la eriyan jiray hadda tigreegina waa isaga tageen sababa ammaan dartood bay uga tageen hay-adaha kale ee muhiimka ah ee waaweyn ethio telecommunication bahasha la yidhaahdo ethiopian airlines maxaan ku idhahdaa boostadii iyo waxyaalahan kale oo dhan qof soomaaliya looma ogola axmaara ka shaqaysa qof aan axmaarahan kama shaqeeyo dhammaan hay-adaha muhiimka ah oo kale ee kale ee dowladdu ay leedahay ee loogu talagalay in qoomiyadda deegaankaas joogta shaqadii iyadu ay qaban karta aan qof kale loo keenin kuwii soomaalida ahaa ee qaban lahaa waxaa weeyaan iyaga oo xaq u leh oo shaqadii yaqaana xataa looma ogola inay u tartamaan bal iska daa kolka horeba inuu galaba ethio telecommunication kama shaqayn kartid imtixaanna uma geli kartid ethio airline waad ogey saddex wiil oo soomaaliya sanadkii hore imtixaan bay galeen way ku guulaysteen soomaali baa tiin baa la waa la caydhiyey ethio telecommunication iyadoo uma geli kartid imtixaan waxaa kaloo uu soo bandhigay tusaale kale oo tusaya sida loo gumeeyey soomaalida bahashan la yidhaahdo powerlightka waxaa lagu dhahaa waan u malayn afkooda maabiraad xayl iyadana sidoo kale magaalada jigjiga ah layrkeeda wiil yaroo xabashaha gacanta ku haya xaafadda doonuu ka demin tuu doonuu ka daaray dadka iyadoo la afurayo iyuu ka demin layrka lacag buu rabaa in la siiyo lacag buu ku qaataa xaafad hebla haddii aan la siinin lacag aan deminaya uu deminaya bangiga etoobiya lacag baa kuu taalla akoon baad leedaha cabashadii ka dhacaysa hadda maalmihii dhaweyta intii ramadaanka lagu guda jiray waad maqlaysay waan malaynayaa qofka lacag kalama bixi karo haddii uuna shan kun oo bir uusan bixinin haddaad u baahato toban kun inaad la baxdo waa inaad shan kun siiso ninka meesha fadhiya haddii kale kuma usiinaya lacagta maxaa kale oo dhacay lacag baa waxay kugu jirtaa akoonka waxaa damacday inaad kala soo baxdo a t m ka damacday inaad kala soo baxdo lacagta way kugu soo baxaysaa dharg tiradii aad qorantay markay kugu soo baxdo kii u dambeeyey soo baxdo ee ay kugu qorantay shantii kun a t m ki lacagtii wuu ceshanaya adigu soo bixi baad islahayd mugta dhagdhagdhagu soo tiriye markuu lacagtii kii u dambeeyey markuu soo baxay ee tiradii ay isbuuxiso ama toban kun ama shan kun oo bir ama lix kun oo bir lacagtii dib bay u noqonaysaa you can't imagine soomaalida ay ku dhacday sidaas bishii ramadaan hadda ugu dambeysay ay soo qoranta lacagtii akoonka way ka baxaysaa toban kun baa dalbatay way kuu soo baxday haddana wuu ceshaday a t m-kii lacagtiina akoonkaaga way ka go-day dhibaatada marka shacabka soomaaliyeed ay qoomiyadda axmaarada ku hayso ma malayn karti xataa kiniisadaha ay ka qayliyaan ayaa waxaa lagu amri jiray in aysan xiliyada dadku ay hurdaan oo kale inayna ka qayliyin somaala garan ee diintooda ah laakiin four agost wixii ka dambeeyey two thousand eighteenkii way soo noqdeen waxay gebi ahaanba dib u abaabuleen qorshayaashoodii siyaasadeed iyo sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen dowladda deegaanka soomaalida maadaama deegaanka soomaalida deegaanka soomaalida wax kacdoonu kama dhicin wax dhibaato ana kama dhicin dadkiisuna ma baraarugsanayn dad la gumeeyey oo maxaan ku yahay madaxa hoos u raariciyey oo qaatay dullinimadii bay ahaayeen dadka deegaanka soomaalida xaqiiqdaa laga hadlaa mugta wuxuu ka shanqariyey arrin intaas oo dhan ka sii daran tusaale ahaan sagaal iyo tobankii bishii juulaay sanadii labada kun iyo sagaal iyo tobanka wafdi ballaadhan oo uu hogaaminayo madaxweyne mustafa maxamed cumar ayaa waxay tageen magaalada la yidhaahdo baxardaar ee qoomiyadda axmaarada shir weyn baa ka dhacay oo wuu isgashanaa shirkaasi wuu isgashanaa laakiin ujeeddadii shirka kolkii hore loo qabtay amaba la yidhi madaxweynuhu ku aadaya waxay ahayd inuu ka qaybgelayo boqol iyo siddeetan dhalinyaro axmaara oo jaamacad ka qalin jebisay inuu xafladda qalin jebintooda ka qaybgelayo laakiin sidaa uu ka miisaan cuslaha shir wuxuu ahaa cashare lagu bixinayay buu ahaa shirkaa waxaa ka qayb galay siyaasiyiin xildhibaano kabinegar oo wasiiro ka tirsan waa july two thousand nineteenk ilaa sideed bilood buu joogaa markaa madaxweynuhu qiyaasta yuu xukunka joogay mustafa laakiin meesha qorshe kalaa loo tegay caleemasaarna ma ahayn muhiimaddu ka qaybgal xaflad qalinjabinna mayn ahayn waxaa marka meesha tegay oo kale salaadiintii deegaanka soomaalida oo dhan meeshii waxaa imaaday ugu yaraan qiyaastii ku dhowaad laba boqol oo professor iyo isugu jira mutacalimiin axmaara iyo saxafiyiin iyo siyaasiyiin ah professorada keliya toddobaatan dhammaa waa marka laga yimaado dadkii kale caadiga ahaa ee hogaan hogaaminta ahaa ee lagu martisooray cid kale oo oramo laguma martisoorin qowmiyad tigreed laguma martisoorin ay daris yihiin oo dhaqan wadaag yihiin oo wax walba wadaagaan madaxweyne mustafe iyo salaadiintii soomaalida iyo dowladdii deegaanka soomaalida guuraysa yaa baxardaar tagtay waa loo soomeeyey dee haddaba maxaa ka dhacay goobta waxaa meeshii laga akhriyey taariikh aan jirin oo bog ah waa meesha brofesoro axmaaruhu ay kaleyihiin ay inoogu fasirayaan magacyada magaalooyinka soomaalida muqdisho berbera iyo maxaanku idhaahdaa balcad iyo jawhar yaa magacyo xabashi a loo wada bixiyey berbera waxaa la yidhahdaa ba layidhi afka waa af xabashi buu yidhi waa albaabka laga soo wax soomaali la yidhahdana ma jirto yidhi wax soomaali la yidhahda ha meeshu kale madaxweyne mustafa uu fadhiyaa suldaan cabdiraxmaan duulanaa ka hadlay yidhi taariikhdan waalan eed noo sheegaysaan meesha waxaan u imaanay qoomiyadaha labada qoomiyadood baa laysu soo dhoweynayaa oo dhibaatooyinkii dhacay iyo boogihii baa la dhahayaae ma inaad taariikh beenaho idinku aad samaysateen aad noo akridaan baad noogu yeedheen mise in aynu dhibaatadii dhacday xal ka gaadhno iyo sidii maxaanku dhahay nabadgelye ay ugu wada noolaan lahaayeen miyaad noogu yeedheen mise waxaad noogu yeedheen inaad wax noo sheegtaan hadalkaa raaligelinaha laga bixiyo yidhi lagama bixin maanta waxaynu ogsoonnahay xuquuq aysan muwaadiniinta soomaalida ee jijiro u dhashay aysan kulahayn deegaanka soomaalida ayuu axmaarku ku leeyahay salaada ciidda looma xidho jidadka magaalada jijiro looma xidho axmaarada laakiin maalinka ay samaysanayaan wax uun ka mid ah caadaadkooda iyo dhaqamadooda jidadka loo xidhaa etoobiya ayaa ah cadowga koowaad ee soomaalida waxaana jirta inay hadda ciidamo ka joogaan soomaaliyadii xurta ahaan jirtay iyadoo ujeeddadeedu tahay inay liqdo islamarkaana u gumaysato sida ay hadda u gumaysanayso soomaali galbeed warkii dhegaystayaal saaka idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa